wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka jubbaland ayaa isbitaalka guud ee degmada kismaayo ku wareejiyey gaariga gurmadka degdega ah ee ambalasta munaasabadda lagu wareejinayay gaariga gargaarka degdega ah ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland madaxa isbitaalka degmada kismaayo iyo dhakhaatiir cabdirasaaq maxamed cabdi agaasimaha waaxda gurmadka degdega ah ee wasaaradda caafimaadka maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey gaariga ambalasta ay ku wareejiyeen cisbitaalka degmada kismaayo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland waxay gaarigan ambalasta ay ku wareejinaysaa eh, isbitaalka guud ee ee degmada kismaayo Eh, gaarigan ambalaska ah oo loogu adeegi doono bulshada eh, reer kismaayo waxaana uu maaragtay uu u adeegi doonaa habeen iyo maalinba uu u adeegi doonaa insha allah waxaan rajaynaynaa mas-uuliyiinta aan ku wareejinnay ee isbitaalka iyo degmadaba aan ku wareejinnay inay gaarigan si ay ka taxadari doonaan ayna ka warqabi doonaan mar walba eh, badqabkiisa waxaan rajaynaynaa marka in bulshada lagu adeegi doono insha allahu eh, dadaalankaasna waxaan eh, aan, eh, waxaan u mahad celinaynaa sidoo kale eh, wasiirka wasaaradda caafimaadka oo dadaaladii eh, sameeyey oo halkan ku keenay ambulastan sidii baahiyaha eh, lagu eh, degmada kismaayo ee loogu qabto ee caafimaadka maxamed sheekh axmed oo ka tirsan mas-uuliyiinta cisbitaalka degmada kismaayo ayaa ka mahad celiyey anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka kismaayo een, waxaan halkan kaga mahad celinayaa wasaaradda caafimaadka een, jubbaland guud ahaan si gaar ahaan wasiirka ee wasaaradda caafimaadka jubbaland injineer ismaaciil garas waxaan kaloon halkan een, uga mahad celinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka een, doctor abshir gaarigan loogu talagalay gurmadka degdega ah ayaa door muhiima ka qaadan doona sidii wax looga qaban lahaa bukaanada u baahan gargaarka degdega ah ee ku nool gudaha magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada